waaxidatan oo keli aho hal dariiq ku socoto walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan mukhtalifiina inay kala duwan yihiin oo iskhilaafayaan ilaa man axadmaani raxima rabbuka rabbiga au naxariisto wayaquuluuna waxay dhahayaan ina alkhayra khayrka i washara sharta wlxulwa macaanka walmura qaraarka yani wax kastoo adiga kugu macaan ama kugu qaraaro dhib kugu ah dhammaan biqada'in min allahi qado ilaahay xaggiisa ka ahaaday bay ku ahaatay amdaahu uu socodsiiyey alla waqadarahu uu jaangooyey laa yamlikuuna lianfusihim bani aadamka naftooda uma hantaan daran dhib walaa nafcan iyo nafci ilaa maa sha allah waxu alla doona ma ahane soo ma jeedin waxa ilaahay doono waa waa waa leeyihiin laakiin wax alla uunan doonin ma keensan karan ayagu marka iyaga mashiiadooda waxay ku shaqaynaysaa mashiiada ilaahi subxaana watacaala marka bani aadamkiina qudrahi mashiica loo yeelay oo jeeda halkaan marka mararka qaar axaadiista waxaad ku arkaysaan halkaan waxaa ku yidhi khayr iyo shar dhammaan ilahay xaggiisay ka ahaadaan axaadiista meelaha qaar waxaad ku arkaysaa markuu yidhi labayka wasacdayka walqalmu fii yadayka khayrka ilaah adow gacmahaa ku jiraa washaru laysa ilayk shartana adiga xaggaaga kama ahaanin oo sharta adiga xaggaaga ma ahaanin macnaha loo jeeda maxaa waay washaru laysa ilayka maxaa loo jeeda dhowr macnaba waa lagu macneeyaay waxay tahay bimacnaa adiga ilaahow shar maxdi ah oo adiga aada ku sifaysan tahay ma jiro sababtoo ah ay kala saaraayaan ahlu sunnada saan hadda ay sheegaynayba ficilka iyo mafcuulka ficil waxaa la yidhaha waa falki mafcuulna waxaa la yidhaha wixii falka ku samaysmayoo soo baxay ee yacni fal ahaan fal ahaanta ku yimid marka mafcuulkay sharta ku jirtaa maahane ficilka ilaahay shar kuma jiro lama garana masalan gaalada waa shar ibliis waa shar shaydaanku waa shar maca daalika abuurista ilaahay ou abuuray dad jin iyo insiba shaydaan iyo keyrkiisba ou abuuray shar maaha iyada abuurista alla ou abuuray ibliis iyo shaydaan iyo ou abuuray iyo gaalada shar ma aha iyada sababtoo ficilka ilaahay ficilka allana shar ma noqon karo waxaa ku jirta xikmad baa ka dambaysa oo haddaysan gaaladan jiri lahayn iimaan lama fahmayn haddaysan gaaladan ahaa lahayn xisbi alla u dagaalamo oo diinta ilaahay u dhinto lamaba heleenba maxaa yeel ilaahay jannou abuuray jannadii wuxuu ku abuuray darajaad waaweyn oo lagu gaari karo bacda fadlillahi lagu gaari karo in nafta ilahay dartiis ay u baxdo haddii gaalada uusan jirin shaydaanba jirin ma la gaari lahaa aadaa saa darteed marka sharu laysa ilayk saasaa loo jeedaa sharta adiga ficilkaaga ficilka alla maaha mafcuulkiisa laakiin alla sharta waa ku jiri kartaa shaygii alla uu sameeyey ibliis iyo kale ahaa shar waa ku jirtaa ibliis shar waa ka buuxda isaga soo ma garan marka lidaalika waana mas'ale aada muhiim u ah in la kala saaro ficilka iyo mafcuulka baabkan caqaa'idka marka la jeedo ashcariyadu ficilka iyo mafcuulka ma kala soocaayan khalqiga iyo makhluuqa ma kala soocaayan sidaa darteed sifaatka ficliga waa ka salbiyeen ilaahay subxana wa tacala waa ka siibeen in marka taas marka axaadiistaas haddaad aragto macnahaasay leedahay ogow macaani kalena waa lagu macneeya kaasoosa ku gaabsanayna wainahum makhluuqu fuqaraau weyaan kuwa u baahan ilallahi alla u dhibaatoon caza wajalla khalqigu ilaahay bay u baahan yihiin laa hinaa deeqtoonaansho lahum uma sugnaanin canhu ay alla ka deeqtoomaan fii kulli waqtin waqti kasta ay ka deeqtoomaan uma sugnaanin ilbiriqsi ilaahay kama deeqtoomi karaanoo kama maarmaan qofkii ictiqaadiyo inuu ilaahay ka maarmana waa kufriye qofkaas sababtaa waxaa weeyaan addoonnimadiibuu iska bixiyey rabbiguu iska dhigay nacam marka waxaa mushkilaha dad badanoo islaam sheeganaayo oo diin u nisbo sheeganaayo oo muslimnimo sheeganaayo inaad mararka qaar ka maqlaysid inay leeyihiin qaarkood oan ognahayba ay leeyihiin yani awliyada ilaahay uma baahna awliyada ilaahay maba u baahnaa war waxaan iska ilaali waa qatar awliyada waa bani aadam ilaahay kama maaranto markaad tiraahid wuxuu ku leeyahay maxaas u daliila warkaas aad sheegaysa de ilaahay sawma dhihin lahum maa yashaauuna lahum fiiha maa yashaauuna ilaahay sawma dhihin awliyada wax alla waxay doonaanay leeyihiin saw lama dhihin alla waxay doonaan haddayba haystaanba maxay u baahan yihiin ku leeyahy marka kaas marka caqligiisu waa fooraraa kufrigiisuna waxaa weeyaan waa aswa'u min kufri alyahuud wanasaara gaalnimada yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiinta kiisaa ka xun oo kasii hooseeya weliba sababtoo ah gaalada yahuud iyo nasaaro iyo keyrkood mushrikiintii dhib iyo markay galaan inays ilaahay ka deeqtooneen waa ogaayeen oo qur-aankan ilaahay in badan uu ku caddeeyey faidaa rakibu fi fulki dacaw llaha mukhliصiina lahu diin huwa aladii yusayirukum fi lbari wاlbaxri xatى ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim birixin طayiba وفrxوu bha jaءتha rيix cاaصف وجaءهm الmوج min kuli مakاn وdنوu أنhm أحيiطa bهm dacw اللaha مkلiصiina lah الdيin وhaakada ilaahayna waaba ku تqriiriyeyo inay qirsan yihin waxaa u daliila alla waxuu yihi aman yujiib الmطرa إida dacaahu وykشif الsوءa وyجcalكm khلaفاء الأرضi aإlah mع الlah xujaa looga dhigaa sooma jeedin waxaa laleeyahy marka أxad yaa ajiibo midka dhibaataysan oo shidada ku jiro marka u yeerto kan ajiibaayo yaa waay macbuud alla la wadaago ma aalihadiina ajiibto mase allahna ajiibo waxay qiraayaan marka inuu allah ajiibo sida ibnu jariir dabari uu sheegaya tafsiirkiisa taasay qiraayaan markay kuu qiraan kadib yani markay kuu qiraan ka gadaale waxaad ku tiraahdaa ilaahu maca allah haddaba haddaad qiran tihiin war ilaah macbuud aan macbuud alla maciisa ah oo la caabudo miyaa jiro sidaa ku dhaha buu ilaah yihi subxaana watacaala so marka kama darna ninkaas iyo ninka yaa daran marka mushrikiinta marka la yidhaha war asnaamtaa maxaad caabudaysaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa ay dhihi jira uma caabudayna ilaa inay allah noo sii dhoweeyaan maaha ayagaa allah ma dhahaya ilaahay bay noo sii taxaynaya l marka maxay dhihi jireen markay xajinayaan labayk allahuma labayk labayka laa shariika ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malaka ilaahu hal shariigaad aa kuu sugnaaday bis hal shariik ayaad leedahay halkaas shariigoo weliba adiga aad leedahay oo aad iska leedahay isaguna aan waxba haysanin fiirsay u qiraaya waa shariig aan waxuu haysta jirin oo adaaba iska leed adoo addoonkuy nacam markaasuu nabiga dhihi jira qad qad markay dhahaan ilaa labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka qad qad meshadku joojiye ha ku darina ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak buu dhihi jira rasuulka calayh isalaatu wasalaam de qaara waxay ku leeyiin markaas waa la qasbaayey iyo qaara waxay ku leeyiin beentooday ahayd iyo see loo qasba ninka cibaadadooda ku jaraadeen yaa qasbi jire waa markay mushrikiinta xajinayaanay hadalkan dhihi jireen yaa ulu haystayo xajka u diri jireen waa qof ulu haysta maa jirtan yaa seef u hayo xajiyey dhahayen iyo ikhtiyaarkooday ku xajinayeen ikhtiyaarkooday ku dhihi jireen ayagoo maka joogo awood lahay warkaas dhihi jireen ay ka baqayeen marka qaar waxay ku leeyiin may beentooda been kama ahayn ilaahay baaba ilaahay baaba wuxuu le iimaanuu ku sheega waxa wamaa yu'minu aktaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuun badankood ilaahay ma rumaynayaan ilaa ayagoo gaale ah ilaahay rumaynayan dadka qaar waxay la yaabayaan kitaabo tafsiir akrinaya waxaad arkaysaa say ku dhici kartaa iimaanna in loo sugo mushrikiinna waaye la dhaho aabalayaabay ku leeyin wax iska hor imaanayo laakiin hadday akri lahaayeen tafaasiirta salafka waa fahmi lahaayeen sababtoo ah iimaanka loo sugay mid wax korinaaya ma ahano mufasiriintii salafka ibnu cabaas iyo keyrkiis ayaa waxay dhaheen iimaanka loo sugay waxaa waaye marka la yidhaha yaa idin abuuray allah dhulka cirka yaa abuuray allah kaas waay amaa shirkigoodana waa maxay ilaahay keyrkiisay u sujuudayaan ay caabudayaan oy baryayaan ay u qayshanayaan soo ma jeedi gaalnimadooda xagga cibaadada waa iimaankan ay haystaan qiraalkaanna waa maxay waxay qiran yihiin ayaga inuu ilaahay abuuro makhluuq ay yihiin ninkii gaalada hadda adduunyada joogta weydiiyana war maadaa is abuuray isma abuurin oo kuleeyan ilaahay baa i abuuro ku dhahay gaalada zamankan joogta agtarkooda ilaahay abuuray kuleeyan nin ku dhaha male ciisa ay abuuray hindiga soo hindiga hindiga lo-da maa ku abuurta haddaa tiraa lo ima abuurin oo kule waxna ma abuurta lo laakiin sideeday waxay u tahay xayawaan yani xayawaan barako badan waayo kuleeyan balaayadan barakadan baa xaggaas badan soo galin tabarug aan sharci ahayn oo aan sharcigu sugin unbaa gaalnimada ay kaag dhowdaha mar walba taa marka ogow ilaa ninku hindiga marka ay lo-da yani hadday soo marto lo-da suuqa oo ay khudaartii ka cunto oo ay maanta dhan wax ka qaribto koob taabanaya ma laha lo-dii baa caabuda maca daalika haddaad tira war lo-daan maa ku abuurta may lo-daan ima abuurin marka waxay u maleeyaan ayagu ninku haddauba qirsada ilaahay abuuray inuu muslim noqonayo u maleeyan waxaasaa marka dad dhanood culumo sheegana oo diintii waa khilaafeen waaqici waa khilaafeen wax la og yahayo xaqaaq aan la inkiri karinay inkiraayaan marka kuwaas waxaa weyaan ayadda wax lagu qanci karaa male muhimka waxaan ku keenna waxaa weeyaan mushrikiintu xataa ma dhihi jirin annagu ilaahay waa ka maaranaa ma dhihi jirin oo cinda shidda ilaahay u qaysha jireen kuwan laakiin dhahaya awliyada ilaahay waa ka maarantaa wax ka kufri badanba maba jiran amaa aayadda lahum fiiha maa yashaauun jannada ee aayadda ka warramay saddex aayadood suurat shuura iyo suuratu iyo suuratu iyo suuratu yunus iyo ayay ku jirtaan marka lahum fiiha maa yashaauun ilaahay marka jannada dhexdeeda fii haadan xaggee u damiirka u laabana jannada dhexdeeda waxaa ugu sugnaaday wax allaala wixii ay doonaan jannadu ilaahay ku siiyana wax allaala waxay doonaan ee maaha awliyada ilahay waa ka maarantahay maadaama wax allaala waxay doonaan ay iska haystaan macnuu sidaas dad waxaa ugu fadli badnaa nebi moxamed sala allahu calayh waali wasalama nebigana ilaahay kama kama uusan maaransanayno wuxuu cadday jiray addoonnimadiisa falaa akuunu cabdan shakuura ayuu dhihi jiray nebiga calayh salatu wasalam ilaa qinaa deeqtoonaan lahu uma sugnaanin canhu alla ay ka deeqtoon yihin fii kulli waqtin waqti kasto wa inahu alla caza wajalla yanzilu waa soo degayaa ilasamaa ila samaa'i samadan dhow buu u soo degayaa saddex meeloodoo meel habeenku markuu baaqi noqdo calaa maa saxa sida ka ansasida ansaxday bihi shaygaaba maagaas calaa maa saxa bihi alkhabaru khabarka sida uu ku ansaxay can rasuulilahina uu uga ansaxay bila ictiqaadi kayfin kayfa ictiqaadinteeda la-aanteed fiihi ilaahay laga ictiqaadiyo ama nuzuulka laga ictiqaadiyo annagoo nuzuulka ilaahay ka ictiqaadinaynin kayfiye annagoo ka ictiqaadinaynin oo bimacnaa waxaa wey kayfiye annaga aan naqaano sheegayno annagoon ka ictiqaadinayn wa ilaa ilahay isaga oo kayfiyada usoo duuy halkaana marka sheekh wuxuu uga hadlaa sifatu nuzuul culummaduna kutubay ka qoreen sheikhulislaam ibnu taymiya sharxu xadiidi nuzuul kitaab la dhaho uu leeyahay nuzuulkuna waxaa weeyaan sifo ilaahay uu leeyahay allana wuxuu soo degaa habeenkii saddex meeloodoo meel markay ka harto ayuu soo degaa samaaudunyaaba u soo degaa wuxuuna yidhaahdaa alaa hal min daacin fa ujiibahu war mid dhawaaqa mid baryaayo ma jiraa aan ka aqbalo alaa hal min mustakfirin faaqfira lahu mid dembi dhaaf weydiinayo ma jiraa aanu dembi dhaafee ilaa waawi uu ka baryay sidaa buu leeyahay riwaayaadka qaar waxaa sugnaatay inuu leeyahay nebigu inuu yidhi alla wuxuu odhanayaa laa as'alu can cibaadii hayrii aniga kamaa qaala sal l salam addoommadayda aniga cid kale weydiin maayo aataartaas o dhan axaadiistaas marka waxay wada tilmaamayaan nuzuulku inuusan ahayn malag waxa soo degaayo ee allah uu yahay sababtoo ah malag ma dhihi kara yaa ibaryaayo on ka ajiibaa ducada yaa dembi dhaaf i weydiisanaayo on ka aqbalaa malag kama suurtoodo waxaas ee haddii malag oo ahaan laha waxuu dhihi lahaa yaa ilaahay dembi dhaaf weydiista oo uu dembi dhaafaabuu dhihi lahaa sida markii jibriil alla oo ku yidhaahda jibriil yaa jibriil inii uxibu fulaanan fa axibahu jibriilow anigu hebel baan jeclaaday jeclow malaa'igtana saas far oo u sheeg jibriil malaa'igtoo ka dhex naadinayaa marka wuxuu dhahayaa ina fulaanan hebel ninka la yidhaha axabahu llah ilaahay baa jeclaaday faaxibuuhu jeclaada idinkale fiir wuxuu le ilaahay baa jeclaaday o dhaha anaa jeclaaday ma dhahayo soo ilaahay iskaga tarjamayo maaanka marka maxaa yeele ilaahay waxyaabaha marka ducada keligiisa ajiibo isaga keligiis baa dembi dhaafo marka malag suurtagal ma qaarna waxay leeyiin yanzilu amruhu ilahay amarkiisaa soo degaaya laga wada da amarka ilaahay wakti kastuu soo degaa wakti kuma khaas ah habeenka saddex meeloodoo meel markuu ka dhiman yahay kuma gaar aho alla subxaana watacaala wuxuu yidhi yudabiru alamra min asamaai ila alardi dhulka samadu ilahay amarka ka soo maamulaa dhulka usoo maamulaa wakti kasta marka ilahay amarkiisa waa soo degaa ibnu jariir dabarina saasuu yidhi oo bimacnaa nuzuulka inaan saas loo awilin ayuu sheegay salafkuna ma aanay ta'wiili jirin walidaalika xadiidkan nuzuulka aad baa loo wariyey ilaa labaatan iyo laba saxaabi ayaa werisay xadiidka nuzuulka wuxuuna ka mid yahay axaadiidta mutawaatirka ah alimaamu daara qutnina risaalow ka jamciyey axaadiiu nuzuul risaalow jamciyey hadda ka horna halkaanaan ku akrinay waa qadkii dhegeysta way dhegeysteen marka waxaa weya axaadiidta nuzuulka duruqdeeda o dhan uu jamciyey sidoo kale waxaa ka alifa isagana alimaamu zahabi raximahu llah siyar aclaami nubalaaga ku sheegay risaalo inuu alifay oo xadiiu nuzuul oo ku jamciyey marka culummada aaday cinaayo u siiyeen sifadan qofku hadduu rumaysan yahayna sifadan qiyaamuleylka inuu soo kaco oo ilaahay uu baryo markaas aadaa qalbigiisa oo u siinayaa laakiin hadduu aaminsan yahay waxa soo dega waa amar ilaahay iyo malag iyo si fiican uma qofkaas niyad fiican kuma cibaadaysan karo nuzuulkuna marka ayagu saas baa laga leeyahay salafkuna axaadiistan waa wari jireen meelaha waa ku sheegi jireen ma aysan qari jirin wax aan la fahmi karinna ma aha wax la fahmi kara waayo lidaalika ninka la yidhaha abu cusmaan saabuni kitaabkiisa caqiidatu salafi asxaabi alxadiid wuxuu ku wariyey in isxaaq ibnu raahuya isagoo axaadiistan nuzuulka warinaayo iyo amiirkii markaas jiray oo cabdullahi ibnu daahir la yidhaha ayaa wuxuu ku yidhi yaa abaa yacquub wuxuu yidhi abu yacquubow waa maxay waxaan aad werinayso axaadiidtan nujuulka tirada badan ood ka sheekaynaysood werinaysaa waa maxay markaasu wuxuu yidhi xadiista marka la yaabay markaasu isxaaq waxa uu yidhi de ilaahay sooma dhihi inuu yidhi wajaaa rabbuka walmalaku safan safaa yani waxuu rabaa inuu yidhaahdo nuzuulkii qur-aankaba waa ku soo arooray sababtoo ilaahay subxaana watacaala qiyaamahana waa soo degayaan lifasli lqada buu u imaanaya mogta wajaaa rabbuka ilaahay sooma dhihin buu yidhi wajaaa rabbuka rabbigaagaa yimid walmalaku safan safaa malaa'igtuna iyagoo sufuuf oo safan markaasu wuxuu ku yidhi ninka la yidhaha amiirkii baa waxuu dhahay daka ywm اqiyaama laakiin abu yacquubow arrintan wuxuu yidhi waa maalinta qiyaamahii dhacee buu yidhi laakiin idinku waxaad werinaysaan habeen walbaad ayaad sheegaysaan nuzuulka tanna maalinta aakhira waay markaasu hadal yaab badan ku yidhi wuxuu yidhi man yanzilu ywma alqiyaamati ama man ya'tii ywma alqiyaamati axad maalinta qiyaamaha imaanayo man yamnachu اlyowm maanta yaa u diidayo hadduu isagu doono inuu soo dego yaa ka mancinayo yaa u diidayo oo aamusa cabdullah bin bayr oo aamusa xujada marka selafku waa xujo aad waxay u ahayd qaadica ah mar kale sidoo kale iyadana marka fudayl ibnu ciyaad oo taabiciinta ka mid ah baa waxau dhahay idaa qaala laka aljahmiyu ninka jahmiga hadduu ku yidhaahdo ana kafartu birabbin yazuulu min makaanin ilaa makaan jahmigu isagoo nuzuulka inkiraayo hadduu ku dhaho anugu waan ku kufriye rabbi meel ka soo tegaayo meel kale imaanayo rabbigaas anugu waan ku kufriye hadduu ku dhaho waxaad ugu jawaabtaa ana uminu birabbin yafcalu maa yashaa anigu waxaan rumaynayaa rabbi waxuu doono samaynaya isaga anigu waxaan rumaynayaa rabbi wax allaal waxuu doono samaynaya oo bimacnaa haddii uu doono inuu soo degana soo degayo marka anu rabbi marka aan aan marka wax xadidi karaa aanay jirin yaan anu rumaysana saa ku dheeday lidaalika nimankan jahmiyada ama ashaaciradan waxay ku leeyihiin nujuulka haddaad rumayso ilaahay waa soo degaa hadhihin sababtoo ah jismi ayaa nuzuul ku sifeeyey waxaa soo degay kuleeyihiin jismi shay jismi abaa soo dego ayay kuleeyihiin shaygu marka haddaad ilaahay waa soo degaa dhahda ilaahay baad jismi ku sheegtay kuleeyihin su-aashaas si fududaa looga jawaabi karaa ilaahay wuxuu noo sheegay qur-aankan inuu soo degay qur-aanka jismi mea marka yahay qur-aanku ma jismi ba waa maya marka ilaahay subxaana watacaala biduuni anagoo ka ictiqaadinin jismi ayaa alla uu soo degaan anagoo tajsiim iyo waxaa ka ictiqaadinaynin iyo ilaahay soo degaya dadka hadda in lagu naba ma ahan oo la yidhaahdo ilaahay bay jismi u yeelaan ilaahay bay saas u sheegaan ilaahay bay kan u yeelaan yacni dadka shayga keliya qof walba uu awoodi karo sida sheekhulislaam ibnu taymiya uu yidhi waxa cid ka caajisi karta aysan jirin waa cayda iyo dadka in la tuhmo waay laakiin waxa yacni dadku ay ka caajisayaan cilmiga waay cilmigu nin walbaa ma yaqaanin laakiin waxa aan laga caajizaynin oo de nin walba uu wanaaji karo waa cayda nin walba waa caytami kara laakiin marka cay markay joogto nin kasta waa caytami karaa culuma iyo caamo lama kala garanayo markaas hay ilaa nin kasta cayda waa waa yaqaanaa maogta laakiin marka waxaa weyaan haddii caay aysan jirin oo meeshaasi marka caay aanay jirin oo cilmi la isu ku keeno cilmigaas unbaa marka cilmi unbaa lagu kala hari kara taas marka iyada marka nuzuulka khabaru nuzuulna inaas baa ugu muhiimsan culimmadana marka sida nuzuulka uu yahay u sugaynaa alla waa soo degaa baan dhahaynaa qaabkaasi qaabkaas u soo degaana odhan mayno sidoo kale mana dhahayno ilaahay ma soo degana ma dhahayno oo amarka ilaahay baa soo dega ma dhahayno sababtoo ilaahay baa marka nebigii baan ku inkirnay bay noqonay nebiga inaan warkiisa inkirnay ayay noqonaysaa arrintaa iyada haddii la yidhaha alla ma soo dego nebiguna uu leeyahay waa soo degaa waxaa nebigu hal marna ma dhihin yanzilu amruhu ma dhihin marka see loogu dhahayna yanzilu amruhu nebigiina ma dhihin calayhi salaatu wasalaam wainahu caza wajalla alla yanzilu waa soo degaa ila samaa'i buu usoo degaa calaa maa saxa sidii ku ansaxday bihi maagaas ba alkhabaru khabarka uu ku ansaxay can rasuulilahi oo ugu ansaxay calaa maa saxa alkhabaru khabarka sida ugu ansaxay bihi nuzuulkaasba maagaas yani shaygaa nuzuulkaas can rasuulilah oo uga ansaxay sala allahu calayh waali wasalam bilaa ictiqaadi kayfin kayfa la'aan fiihi nuzuulka laga ictiqaadiyo bilahi tawfiiq sal allah sal الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii caqiidaةu ahli السuنة lلإimaam أbi bakr aلإسmaaعiiliyi raximah الlah imaamka waxa uu yidhi wayaquuluuna ahlu sunnadu waxay dhahayaan inahu laa khaaliqa khaaliq ma jiro ku abuuraa ma jiro cala alxaqiiqati xaqiiqa ahaan ku wax ku abuuraayo ma jiro ila allahu caza wajal allah subxaanahu watacaala ma ahani wa ina aksaaba alcibaadi addoommada kasabyaalkoodana waxyaabaha ay shaqaynayaan addoommadana kullahaa dhammaanteed makhluuqatun weeyaan tun la abuuray lilaahi alla uu abuuray weyaan kullahaa dhammaanteed makhluuqatun weeyaan tun la abuuray lilaahi oo ilaahay u sugnaato alla uu abuuray macnaa wain allaha allana laa yahdii ma hanuuninayo waina allaha allana yahdii uu hanuuninayaa man axad yashaau uu doonayo wayudilu waa baadiyeynayaa man axad yashaau uu doonayo laa xujata xujo uma sugnaanin liman axad adalahu allahu alla uu baadiyeeyey caza wajalla walaa cudra wax cudurdaar ahna ma laha kamaa qaala allahu caza wajalla siduu alla uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa falilaahi alla oo keliyay u sugnaatay alxujatu xujo ay u sugnaatay xujadiiday albaaliqatu xeel dheerayd falow shaaa alla haddii uu dooni lahaana lahadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin wa qaala alla waxa uu yidhi kamaa sidii bada'akum alla uu idiin bilaabay ee uu idiin abuuraya tacuuduuna aad soo laabanaysaan aad alla u soo laabanaysaan fariiqan koox haddaa alla waa hanuuniyey wa fariiqan kooxna xaqa calayhim waxaa ku dhabowday korkooda uu ku waajibay aldalaalatu baadidii ayaa dushooda ku xaqiiqowday oo ku dhowowday oo u waajibtay wa qaala alla wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ee dara'naa lijahannama jahannamaan u abuurnay kaiiran in badan ayaan u abuurnay oo min aljinni ah iyo walinsi insi ah wa qaala alla wuxuu yidhi maa asaaba min musiibatin maa asaaba ma asiibo min musiibatin musiibo musiiba yacni kuma dhacdo ma asiibto axad fi lardi dhulka dhexdiisa walaa fii anfusikum nafafyaalkiina dhexdoodana musiiba kama asiibto axad ilaa fii kitaabin unbay ku sugan tahay kitaab min qabli an nabra'ahaa intaaanan abuurin ka hor wa macnaa nabra'ahaana nakhluquhaa waa intaaanan abuurin ka hor qofkaas aanan abuurin oo aanan samaynin ka hor iyo musiibada laftirkeeda intaysan dhicin ka hor way qorneedoo xag alle ayay ku qornayd bilaa khilaafin khilaaf la'aan arrimahaas oo dhan waa sugan yihiin yacni wamacnaa nabra'ahaa nakhluquhaa waaye bilaa khilaafin khilaaf la'aan fi lugati xagga luqada wa qaala alla waxa uu yidhi mukhbiran isagoo ka warramaya can ahli ljannati ahlu jannada alxamdu ammaanoo dhan lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii hadaanaana hanuuniyey lihaadaa kanna u hanuuniyey wamaa kunnaa maaanan ahaan ma aanan ahayn annagu linahtadiya kuwii hanuuno lowlaa an hadaana allah hadduusan allana hanuunin lahayn waqaala alla wuxuu yidhi low yashaau allahu alla hadduu dooni lahaa lahada naasa waa hanuunin lahaa alla dadka jamiican xaal ay yihiin dhammaantood wa qaala alla wuxuu yidhi walow shaaa rabbuka rabbigaa hadduu dooni lahaa la jacala annaasa dadka wuxuu ka yeeli lahaa ummatan ummad waaxidatan oo keli ah oo hal dhinacun u socoto walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan dadku mukhtalifiina inay iskhilaafayaan ilaa man axad maane raxima rabbuka rabbigaa oo u naxariistay ilaa kuwa rabbigaa oo u naxariistay maane ayagu asxaabu furqa ma aha aan ku darno wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnada ina alkhayra khayrka iyo washara iyo sharta waalxulwa macaanka shayga macaan waalmura waxa qaraar shayga qaraar dhammaan biqadaa'in min allaahi biqadaa'in ayay ku ahaadaan qade min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday caza wajalla kaasoo amdaahu alla uu socodsiiyey waqadarahu ou qadaray laa yamlikuuna uma hananayaan lianfusihim nafafyaalkooda daran dhib uma hananayaan walaa nafcan nafcina uma hanan karaan dadku ilaa maa shaa allah wuxuu alla doono ma ahani qur-aankay iyadana ku jirtaa qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaa allah walow kuntu aclamu lgayba laistaktartu min alkhayr iyo qul laa amliku linafsii daran walaa nafcan ilaa maa shaa allah fii suurati yuunus iyada wainahum khalqigii fuqaraa'u weeyaan kuwa u dhibaatoon oo u baahi qabo ilallahi alla u baahan waa caza wajalla laa qinaa hodantinimo lahum iyaga uma sugnaanin canhu alle ay ka deeqtoonaan deeqtoonaansho alle ay ka deeqtoonaadaan uma sugnaanin fii kulli waqtin waqti waqti kastaa waqti kastaa allah subxaana wa tacaala kama deeqtoona oo kama dhamma ilaahay subxaana wa tacaala masaladan sheekha nuqdadan oo dhan wuxuu ku bayaaninayaa masaladii ahayd afcaalulcibaad addoommada afcaashooda ee ee u qaybsanta hanuun iyo baadi yaa abuuro calaaqada ka dhaxaysaa waa maxay allah subxaanahu wa tacaala talka ay bani aadamku samaynayaan iyo alla maxaa calaaqo oo ka dhexeeya bani aadamka samaynaayo iyo falkana maxaa calaaqo oo ka dhexeeyo labadaas mas'ale ayaa marka halkan oo aad ugaga hadlayaa labada mas'alena wuxuu ku bilaabay wayaquuluuna ahlu sunnadu waxay dhahayaan buu yidhi innahu laa khaaliqa khaaliq ma jiro cala alxaqiiqati dhab ahaan ila allah maana caza wajal ahad wax abuura koonkan ma jiro oo aan allah subxaanahu watacaala aan ahayn waxa la abuuraayo ha noqdaan adigaan bani aadamka ah jinni ha noqdo samada iyo dhulka ha noqdaan ficilka adigaan aad samaynaysa ha noqdo kulli ilaahay baa abuura khaaliq kale koonkaan ma laha halkan marka sheekhu wuxuu ku radinayaa qolooyinka la yidhaha muctasilada ama qadariyada oo ayagu rumaysan alcabdu yakhluqu ficla nafsihi addoonka ficilkiisa asagaa abuurto ayay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaalana shuqul kuma le ay leeyihin ayb taa marka iyada waa lagu diidayo inuu axadka dhabtaa ee wax walba abuuraa inuu alla yahay waxaa loo deliishan karaa allahu khaaliqu kulli shay ilaahay subxaana wa tacaala shay walba isagaa abuura sidoo kale waxaa iyadana daliil u noqon karta wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah waxaa adiga doonaysid oo dhanba maba dooni kartid hadduusan alla doonin ayb taas marka waxaa weyaan iyaga marka nimankan hidaayada iyo baadida iyo addoonka ayaa samaysto oo abuurto halkaas ayaa marka lagu diiday ayagu marka waxay leeyihiin haddii alla ma abuuro layidhaha bani aadam ah haddii la yidhaahda yani allah abuuro dee maxaa ilaahay looga dhigi waayo ficil bay leeyihin laakiin waxay gafeen afcaasha dadka marka ilaahay subxaana wa tacaala loo idaafaynayo waxaa loogu idaafeeya calaa sabiili annahu khalaqahu inuu ilaahay abuuray ahaan aa loogu idaafeeya waxaa la odhanayaa addoonkan iyo ficilka uu samaynayo dhan ilaaha abuuraa laleeyahay min jihati alkhalqi xagga abuurista waay amaa min jihati alficli xagga samaynta ficilka iyo yaa magac looga ficilkaas in magac looga dhambalo yaa magac looga dhambalayaa yaa sifo oo u noqonaa ficilkaas ilaahay sifey magac u noqon maayo adog kuu noqonaya midka samaynayo u noqonaya saas darteed haddii la yidhaha fulaan waa qoslay axadka qoslay waxaa laleeyahay waa hebel yaa ka qosliyey haddii la yidhahdo ilaahay baa ka qosliyaa la dhahaya taasay marka ayagu ay garan waayeen marka qur-aankuna waa caddaynayaan alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa annahu huwa adxaka wa abkaa allah subxaanahu wa tacaala waa midka ka qosolsiiyey oo ka oysiiyey marka ficilka abuuristo alla leeyahay subxaanahu wa tacaala laakiin yaa qoslay markay tahay ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yidhi afa min hada alxadiidi tacjabuun wa tadxakuuna walaa tabkuun ayagaa loo tiiriyey ficilka magaca ismiga faacilna waxaa looga soo ishtiqaaqa bani aadamka ilaahay looga ishtiqaaqi maayo sababto waa ficil adiga daatadaada ku qumay waayo waxaa la odhanayaa fulaanun daaxikun hebel waa mid qoslo ayaa laleeyahay fulaanun mubkin waa mid ooyahay waxaan ujeedaa baakin mubkin waa ooyeysiinaya fulaanun baakin hebel waa ooynaya qofkaa marka ay asmaa u noqonaysaa ilaahay isim u noqon maysa ee magac toona allah subxaana wa tacaala magac u noqon mayso laakiin alla jihada looga idaafaynayo waxaa weeyaan min jihati annahu khalaqahaa inuu ilaahay abuuray ficilkaan oo waxaad leedahay addoonka iyo afcaashiisaba ilaahayba abuuray khaaliq kalena koonkaan ma jiro ayb marka allana marka waa khaaliqii ficilka abuuray addoonkana waa midkii uu ku qumay ficilkoo sameeyey waay saa darteed sujuudda adaa sujuuda ilaahay ma sujuudo subxaana wa tacaala laakiin adigii sujuuddaana yaa idin abuuray ilaahay baa idin abuuray oo hadduusan alla usan ahayn maba samayn lahayn adiga sujuud halkaas marka nimankaasuu sheekh oo uga hadlay waxaa la yaabla marka nimankan muctasilada ah caqligooda dhanba si kale u shaqaynayaayo waxay leeyihiin marka la joogo qur'aanku qur'aanku waxay leeyihiin waa makhluuq maxaa u daliila marka la yidhaha waxay ku leeyihin allahu khaaliqu kulli shayin daliil u ah ilaahay wax walba isagaa abuura qur-aankuna waa sheey ay ku leeyihin halkaan marka la joogana ma ogola aayaddaas in loo keeno oo waa maxay war addoonka ficilkiisa yaa abuuray ilaahay baa abuuray maxaa u daliila allahu khaaliqu kulli shayin ilaahay shay walba isaa abuura ficilkuna waa shay ma ogola marka meeshaas ay joogto iyadoo marka shay la yidhaahdo shaygaan magaca yani ismkaan shay waa ismi nakiro ahoo caam marka allah subxaanahu wa tacaala shay marka la yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala laftirkiisa waa lagu sheegay shay oo alla muxuu yidhi qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaahu shahiidun bayniy wa bayna maca daalika ma waxaa la leeyahay ilaahay marka waa la abuuray baa la dhaha la odhan maayo allah khaaliqu kulli shayin marka waxaa ka baxaayo aayaddan cumuumkeeda waxaa ka baxaayo allah subxaanau watacaala iyo tilmaamihiisa waa ka baxaayo sababtoo ilaahay subxaana watacaala inkastoo shay lagu sheegay haddana ilaahay marka inuusan inuu khaaliq iyo makhluuq uusan ahayn ayaa muslimiinta oo dhan ay ijmaacsan yihin oo aan warka taagnayn ayb wixii marka alle iyo tilmaamihiisa ka soo haro halkaasay ku jiraan marka allah khaaliqu kulli shayin bay ku jiraan adiga marka ficilkaaga ilaahay miyuu markaa mau sifo u yahay uma aan sifo adoo sifo adiga ayaa ficilka oo sifo kuu noqonaya ayb wayaquuluuna waxay dhahayaan inahu laa khaaliq inahu shaniya laa khaaliqa khaaliq cala alxaqiiqati dhab ahaan ma jiro ila allahu caza wajal allah inuu marka tabaaraka allah axsanu lkhaaliqiin fatabaaraka allah axsanu lkhaaliqiin ay deliishanayan fatabaaraka allah axsanu lkhaaliqiin alkhaaliq huna bimacna almusawir fatabaaraka allahu ilaahay baa sarreeyo ama nazahan xumaanoo dhan ka hufan axsanu lkhaaliqiin ayaa xumaan ka hufan inta wax inta wax qaadayso kii ugu wanaaga badnaa kii ugu yani wanaag badnaa alkhaaliq hunaa marka waa almusawiray ka dhigan tahay waa qaadayn bani aadamkuna wax waa qaadeeya dabcan lidaalika marka carabtuna waa u isticmaashay magacan khaaliq bimacnaa ninka yani designka samaynayo wax qaadaynayo marka waxaa lagu leeyahay insaanka ilaahay subxaana watacaala insaanka iyo alle allah wax qaabays fiican aayad waxay ka warramaysa taas waa in qaabaynta laga hadlaayana aayad awalkeedaaba ka hadlaysa oo ilaahay subxaana watacaala uu yidhi uma khalaqna nufata calaqatan fakhalaqna alcalaqata mudqatan fakhalaqna almudqata cidaaman fakasawna alcidaama laxman uma ansha'naahu khalqan aakhar fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin taasay ku timid marka ayb ee khaaliq kalaa jiro aayadda macnaheeda maaha ilahay un baa khaaliqa keligiis ayb waina aksaaba alcibaadi halkaan marka fiirso waina aksaaba alcibaadi addoommada waxa ay shaqaynayaan kullahaa dhammaanteed makhluuqatun waa mid la abuuray waayo lilah ilahay u sugnaatay waa makhluuqo la abuuray oo ilaahay subxaana watacaala u sugnaatay halkaanna wuxuu ku radinayaa nimanka la yidhaahdo jabriyada oo muctasilada cagsigooda ah nimankaan marka muctasilada cagsigooda ah ee la yidhaha aljabriyatu jabriyada nimankaan la yidhaha ayuu ku naqdinaayo wuxuu ku tilmaamaa bani aadamku inuu kasab leeyahay oo bani aadamka xaashi iska bidbidaysa inuusan ahayne asaga laftirkiisa bani aadamku awood inuu leeyahay ilaahayna qudrau leeyahay bani aadamkana qudrau leeyahay laakiin qudrada allah xoog badan qudrada alla subxaana watacala ayaa xoog badan jabriyadu ayagu waxay inkiraayaanba bani aadamkaba inuu qudro leeyahay jabriyadaas marka ashaacirada waxay ka mid yihiin firaqljabri ayay ka mid yihiin firaqda aaminsan jabriga lidaalika waxaa la yidhaahdaa kasbu abilxasan min almuxaalaati waxyaabaha mustaxiilka ah oo caqligu uusan keenaynin waxaa ka mida waxay yidhahdaan axwaalu haashim iyo waa kasbu abilxasan iyo waxay sheegaan wadafratu nin kale ay sheegaan nacam saddex mas'alo iska mustaxiil ah oo marka masaladan hadda annaga aan uga dan leenahay waxaa weeyaan addoonku kasab iyo qudro maleeya mase malaa waa leeyahay ilaahay subxaana watacalana waa u sheegay kasabku marka saddex macnaa lagu macneeya qadariyadaan haddaay aan soo sheegaynay oo dhahaayo alcabdu yakhluqu ficla nafsihi qaabay u macneeyaan ahlu sunnadana kasabka qaabay u macneeyaan ashcariyaduna qaab kaley u macneeyaan ha ku qaldamin marka nin kastaa addoonku kasab uu leeyahay waa dhahayaa saddexda kooxda nin walba saddexda koox oo kooxna halkaan aaday kooxna halkaan aaday ahlu sunnadiina ay dhexdhexaad tahay dhammaantood nin kastaa kasab bani aadamku ma leeyahay ha waa leeyahay buu ku leeyahay laakiin seed u macnayna dhegaysta marka meesha marka nacam muctasiladu ayagu kasabka waxay ku macnaynayaan wuquucu lficli cindahum biiijaadi alcabdi wa ixdaasihi wa mashii'atihi min gayri an yakuuna allahu shaa'ahu fiirso marka muctasiladu ayagu kasabka addoonka waxay u yaqaanaan addoonku inuu ficilkan bilowdo iyadoo ilaahay uusan shuqul ku lahayn soo lama garan waa addoonku marka kasab waa leeyahay markay kuleeyihin waxay ka wadaan in addoonkaani ficilkan uu keensaday bilowday isagu abuurtay cid kaloo shuqul kulena aysan jirin hanuunkan salaadan aad dukanaysid wax ilaahay shuqul uu ku leeyahay malaha adaa ishanuuniye saadka adaa iskeenadaan ishanuuniye wax ilaahay mashiicadiisa adiga laguu qadaro ku socotaa ma jiraanay ku leeyihin qolada marka qoladaa iyagu marka kasab ayagu marka saas u yaqaanaan oo ficilkaa inaad adigu abuurato ahlu jabrigana oo oo marka ashaacirada ay ka mid yihiinna kasab waxay u yaqaanaan ayagu kasbuljabriya waxaa weeyaan huwa ana allaha ajra alcaadata bkhalqi اlficli cinda qudrati اlcabdi wairaadatihimaa laa bihimaa wuxuu ku leeyahay kasab waxaa la yidhaha adoon kasabkiisa waxaa laga wadaa in ilaahay subxaanaه wa tacaala caado ahaan caadada ayuu wuxuu ku dureeriyey ficilka inuu ku abuuro bani aadamka qudradiisa agteeda ee qudrada laguma abuuraayo ay leeyihi waa wax la fahmi waayo waxaas ayb bani aadamka qudro uu leeyahay oo ilaahay uu gelinaayo mashiiadiisa ma jirtay ku leeyihi ilahayna muxuu leeyahy wamaa tashaa'una ilaa an yashaa allahu rabb alcaalamiin mashiiada ilaahay markau doono adiga inuu alla subxaana wa inaad tukato markau doono iyo adiga alla qudradaada adiga ah uu ku siiyey ayuu mashiiadiisa u markaa ku uu ku dirayaa markaasaad marka adiga qudradaadii awooddaada ku tukanaysa iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala mashiiadiisana aysan meesha ka maqnayn iyagu marka waxay ka dhigeen bani aadamka qudradiisa wuxuu ku qabanayo male ee ilaahay subxaanahu wa tacaala caado ahaan iyo ilaahay baa caadada wuxuu ku dureerinaa ficilkaas inuu ku ag abuuro bani aadamka qudradiisa ku ag abuura bani aadamka qudradiisa ayuu ku ag abuuraya idan marka bani aadamku maba shaqaynayo qudradtiisaaba ku shaqayn maayo marka macnihiisayb warkaan fasiraa la yidhi marka fiirso marka waxaa waxay la mid tahay bay dhaheen warkaas dhagax weyn oo la kor saaray shay xaashi la kor saaray oo dhagixii hoos laga qaadayo dhagixii marka haddii la qaado kulamaa la qaado xaashidiina waa qaadaya xaashidiina min hayri iyadoo marka aan wax oo dhaqdhaqaaq iyo wax yacni awood iyo aysan ayna lahayn wax noocaas oo kale ku macnaynayo waa shay culus oo shay yar lagu xiray shayga culusi marka shaygan fudaydkaana kan culayska uu kor saaran yahay waxa socdaana kan culayska uu yahay wax marka waxaa weeyaan oo caqligana ka fog waaye shareecada awaamirta iyo nawaahidana ka hor imaanaysa alawaamir walnawaahi waa ka hor sababtoo alla markuu waxaasa samayna waxaas samay ku yidhi haddaadan qudro lahayn muxuu ilaahay kugu diraa shayga haddii bani aadamka uusan qudro lahayn jabrigu marka ayagu marka macnahaasay u jeedaan mas'aladan lidaalika marka abulmacaali aljuwayni oo ashaacirada ka mida ashaacirada inteeda kale waa ku khilaafay warkaan war saxan ma ahan ayaguna waxay dhaheen muctasilada waafaqay laakiin ma waafaqin muctasilada masaladan masalada abulmacaali aljuwayni oo ku khilaafay raggiisa ashaacirada oo ku khilaafay ayb ahlu sunnadana marka ayagu waxay qiraayaan addoonku inuu qudro leeyahay qudradaasna ay ka shaqaysiinaysa dabcan ilaahay subxaanau watacaala qudradiisa marka alla adiga qudradaada wuxuu ku abuurayaa inaad ficilkaa uu ku abuuro markaasaad ficilkii la imaanaysaa ad samaynaysa marka bani aadamkiina qudro kama aysan qaadin ilaahay subxaana wa tacaalana abuurista uma aysa diidin amaa labadan firqo oo kale qolo ilaahay abuurista u diiday iyo qolo bani aadamkii qudradiiba ka qaaday iyo awoodiiba xaashi iska hawadaas bidbidaysa kaka dhigay ayay noqdeen ayb qur'aankuna ahlu sunnadu taageeraayo aayad ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fawarabbi الsamaaءi wاlardi inahu laxaqun mila maa anakum tandiquun inahu laxaqun bacsiga ama yani wixii hore loo soo sheegay iyo marka waa dhab mila maa anakum tandiquun saa idinka u dhawaaqaysaan ood u hadlaysaan oo kale sida aad idinka u hadlaysaan ood u ogtihiin ood u hubtaan hadalkiina sidaas oo kale yaa marka kana u xaq u yahay saasu alla subxaana wa tacaala yii macnuhu marka waxaa weyaan majaaz lagama dhigi karo marka bani aadamku ficilka uu samaynayo hadalka uu hadlaayo waxa uu soo qaadaayo salaada uu dukanaayo in la yidhaha ficilka bani aadamka kulligiis waa majaaz xaqiiqa ma aha wariyaa tukaday bani aadamka ma tukanin fartaan markaa saas u dhaqdhaqaajiso yaa dhaqdhaqaajiye ilaahay aa dhaqdhaqaajiye kuleeyahy oo adigana maanu qudro mabadhiyo kuleeyahy kaas marka waa jabri midida wax ma goynayso kuleey markay goynayso yaa ilaahay agteeda ku abuuraa qudr agteeda wuxuu ku abuuraa inay wax goyso ee iyada maa wax goynayo kule waa wax marka waxaa weeyaan oo aan la garan karin ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay shaygan wuxuu dhab u yahay saa idinka u hadlaysaan say dhab u taho kale marka hadalkaagii soo uma jeedid wax dhabaa laga dhigay inaad adiga hadlayso shay dhabaa laga dhigay haddiina la yidhaahdo ficil kastoo bani aadamku samaynay ilaahaa samaynayo oo bimacnaa wax axadka ficilka la baashira waa alla haddii la dhaho de waxaa imaanaysa afcaasha xunxun ilaahaa sameeya in la yidhaaho waxaan ilahay waa ka mustaxiil ayb saa darteed culammada markay ka hadlaayaan washaru laysa ilayka ilaahu shar adiga laguma nisbeeyo waxay yidhaahdaan sharta waxa ilaahay ou sameeyo oo mafcuulka ah ayay ku jirtaa ma ahane khalqiga ilaahay shar kuma jirto fiirsa nacam alkhalqu waalmakhluuq waa la kala duwa alficlu waalmafcuul labay kala yihin khalqiga abuurista ilaahay ee ficilka ah sifadiisa ficliga ah shar ma ah iyada laakiin shayga ka dhashay sifadaas ee alla uu abuuray shar waa noqon kara ibliis hadda waa shar ibliis oo shar maaha laakiin ma la dhihi karaa abuuristii ilaahay baa shar ahayd ma la dhahay ka macnaha meesha ku jira fiiri addoonkuna marka waa faacil munfacil alcabdu faacilu munfacilu addoonku waa faacil oo asagaa tukanaya falkiisa asagaa samaynaya munfacilna waayo asaa wax lagu sameeyayo ilaahay baa ku abuuro caashan uu samaynayo marka saasay culimmadu yihi alcabdu faacilu wa munfacilu taas marka iyada marka waa taas ilaahayna subxaana watacaala qur-aanka in badan bu wuxuu ku yidhi jazaan bima bima bima bima kuntum taksibuun bima bima kuntum tacmaluun wahaakada nacam ay ayb oo alla uu yidhi marka aqiimu mar uu amray dadka uu amraayo ficil inay sameeyaan waaqiimu salaata waatu zakaata ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati waaqaamu salaata waatawu zakaata ficilkoodii laga sheekaynaayo ayb taas marka labadaas qolo faqradaan marka ku radiyey ahlulqadar oo qadariyada nimanka qadarka inkiraaya muctasilada iyo ahluljabri oo ashcariyadu ay ka mid yihiin madhabka ahlu sunnadana wau sheego inuu dhexdhexaad yahay wain allaha alla yahdii man yashaau buu hanuuninayaa wayudilu man yashaau buu baadiyeynayaa laa xujata liman adalahu allahu madhabkii mushrikiintu hadda radinaa marka laa xujata wax xujo ah liman uma sugnaanin adalahu allahu alla u baadiyey caza wajalla walaa cudur cudurdaarna male mushrikiinta waxay ku angacoo jireen mar walba oy dhihi jireen annaga ilaahay baa na baadiyeeyey mar haddii alla na baadiyeyna biswa hadii haddii ilaahay ou annaga wanaag islaamnimo haddou annaga allana inuu inaan islaamna haddou rabo ilaahay waa na hanuuni lahaa ay dhihi jireen sayaquulu aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa ashraknaa walaa aabaa'una walaa xaramnaa min shay kadalika kadaba aladiina min qabli alla subxaana watacala mushrikiintu waxay dhihi doonaan low shaa allahu ma ashraknaa hadduu alla dooni lahaa ma aana inaan inaan mu'miniin noqono ma aanaan shirki samaynayo marka maadaama aan shirkigaan ku dhacnay ilaahay qadarkiisau ku dhacay marka qadarkii alla haddaan mar u hogaansanay khalaas waana ceeb ma lihinay leeyihi ayb halkaan marka waxaa ka soo baxayso qadarka culammadu waxay yidhahdaan waana qaacido guud waay alqadaru yuxtaju lilmasaa'ibi laa lilmacaayibi ama lilaa lilmacaasi qadarku waxaa loo xujaystaa masaaibta qadarku masaa'ibtaa loo xujaystaaye ceebta adiga aada samaynaysa ee macsidaada looma xujaysto qadarka hadday musiiba kugu dhacdo ilaah qadarkiisa wa laakiin intaad dembi samayso war maxaa dembigaan ugu kacdo ilaah iga qadara lama ogolo qadarka marka macsida looma xujaysto waa madhaba mushrikiin haddaad macsi xujaysato qadarka soo ma garan mar kalena mushrikiintu waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen marka waidaa qiila lahum anfiquu mima razaqakum اllah markii la yidhaahdo war ilaahay wuxuu idinku arsuqay wax ka bixiya qaaluu liladiina aamanuu an uطcimu man low yashaau اllah acamahu ma waxaan quudinaa cid ilaahay subxaanah watacaala hadduu dooni lahaa oo asaga wax siin lahaa dadkaan haddii ilaahay u qadari lahaa inay wax helaan asagaas siin lahaa innaga maa marka siinaynay leeyihin wax kastoo ay samayna bukligoodii qadarkii ay uxujaysanayen shirkigoodii qadarkii ay uxujaysanayen shay walba taas marka cudurdaar taa cudurdaar noqon mayso maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala iraadadiisa laba nooc waa saan hore u sheegnayba shay kastoo ilaahay uu qadaro macnaheeda maaha inuu jecel yahay kufriga ilaahay waa qadaray laakiin ma jecla iimaanka ilaahay waa qadara waa jecel yahay waa in la kala saaro marka iraadadiisa kowniga iyo midiisa sharciga adiga marka teed adeecaysaana iraadadiisa sharciga inaad adeecdaa lagu amray iraadat ullaahi asharciya inaad adeecdo midda sharciga oo kitaabka uu la yimid sunnada nebiga ay la timid ayaa lagaa rabaa inaad adeecdee iraadadiisa kowniga inaad adeecdo lagaama raba adiga inkastood ku qasban tahayba iraadadiisa kowniga inaad waa ku qasban tahay laakiin midda lagu faray daacadeeda waa midda sharciga amaa midda kowniga gaal hadii hadii gaal ilaaha gaal iga dhiga hadduu qofka iska yidhaahdo lama ogolaata kamaa qaala allahu caza wajal siduu alla u yidhi qul waxaad tidhahdaa falilaahi alxujatu alla keliyay u sugnaatay alxujatu xujadii albaaliqatu xeel dheerayd falow shaaa alla hadduu dooni lahaa laadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin marka ilaahay baa xuja baaliqa iskale qaala marka waxay si qaldan u fahmaan xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyey qisadii aadam iyo dhex martay aadam iyo iyo iyo iyo nebiyullaahi muusa dhex martay ee aada nebiyullaahi muusa uu yidhi adaa naga soo bixiyey jannadii ilaahay jannaduu ku geliyey adaa naga soo saaray dhibkan iyo walbahaarkan adduunya adaa noo keenay markaasu wuxuu yidhi aadam calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ataluumunii fii amrin ma waxaad igu eedaynaysaa arrin ilaahay ou abuuray qabla an yakhluqanii intuus anig i abuurin arrin ilaahay ou qadaray intuus anig i abuurin ka hor baa anig igu eedaynaysa markaasuu nebigu wuxuu yidhi faxaja aadamu muusa aadam waa ka xujo badiyey uu yidhi muuse aadamaa xujo badiyey halkaasay marka waxay leeyihiin aadam waa kaasaa qadarkii xujaystay macsi u xujaystay saa sax ma ah aadam musiibadii ku dhacday oo qadarka u keensaday maahane macsida uma uusa xujaysanin aadam ma dhihin geedka waxaan u cunay ilaahay qadarkiisaan u cunay ma dhihin nabi muusena maxaad geedda u cuntay ma weydiinay ee masalada nabi muuse oo ka hadlay waxay tahay dhibkan adduunyada aan adaa sabab noogu ah ma keenay markaas isna wuxuu ku jawaabay dhibkaan waa noo qornay laakiin geedka aan cunay ilaahay qadarkiisaan ku cunay ma dhihin nabiyullaahi aadam hay marka taa qadarka marka waxaa meesha waxaa la yidhaahdaa qadarka macaasida looma xujaysto ee waxaa loo xujaystaa masaaibta masaaibtaa loo xujaystaa ayb وqاaل all wuxuu yidhi kamaa bada'akum sidii markii hore u idiin bilaabay alle yaa tacuuduuna aa u laabanaysaan fariiqan koox haddaa alla waa hanuuniyey wafariiqan koox kalena xaqa calayhim waxaa ku dhaboobay korkooda adalaalatu baadidii ayaa ku degtay baadidan ku degtay waa maxa tii ilaahay u qora way subxaanahu watacaala cilmigiisa ilahay naga hebel muxuu baadi ugu qoray ma dhihi karno isagaa ku cilmi badan ilaahay وqاaل all wuxuu yidhi وlaqad darأnaa waan abuurnay لجahanama جahanama ayaan u abuurnay kaiiran in badan oo min aljini jiniga ka mid walinsi insiga halkaana waxaa laga qaadanaa dadkan inta aan la dhalin oo aan la abuurin ka hor yaaba jahanamo loo abuura e in loo abuuri doono la qoray hadda dad badan oo dhalan doono oon hadda weli dhalanin oo ay u qoran tahay jahanamo inay ku waaraan oo galaan baa jiraan ayb marka ilahay wax walbaa waana ogaay waana sii qoray hadhow laakiin qofku muxuu naarta ku gelayaana asaga awooddi ilaahay siiyey iyo waxgaradkii ilaahay siiyey iyo ilaahay oo rasuul u soo diray haddana kitaab u soo dejiyey intaas u dadaalay oo u khilaafay qasab ma lagu laha ilaahay subxaanahu watacaala inuu qofka waafajiyo xaqa qasab ilaahay looguma laha taa marka masaladaas in la ogaado waa ilan caqliga saliimkaan arrintaa iyadaa oo tusayaan haddaan aniga ku idhaahdo aan wax ku baro jidkii aad khatarta uga badbaadi lahayd aan kuu shee kaaga sheekeeyo war jidkaas waa saas jidkaas saas tuugadaasaad joogto jidkaas waa laysku dhacaa jidkan waa kada markaan intaas kuu sheega aniga maxaa qasab igu ah inaan gacanta ku qabto jidkii fiicnaa ku maryo qasab ma aha mar haddaan kuu sheegay waxaa la odhanaa haddaad adigu jidkii khatartaa marto oo halkaas aad ku dhimato marka ama wax kugu gaaraan war ninkan waxaa laleeyahay asaga nin inkaarqaba ah oo tala aan yeelaynin baa la dhahaya marka ilaahay inuu gacanta ku qabto adiga jidkii kugu toosiyo qasab kuma kii uu ku toosiyeyna fadli ilaahay baa loogu toosiyey kii alla uu ku toosiyeyna ilaahay unbaa ayaa fadligiisa ay ku ahaatay kii ilaahay uunan ku toosininna cadliga ilaahay baa ku dhacay qofkaas ma dulminin ilaahay subxaanahu watacaala wa qaala waxau yidhi marka raggan dadkan hadda qadarkan kuwa baadiyeysan oo jabriga iyo qabo oo addoonku ficil ma laha dhahaayo aycaqli ayaga laftirkooda ayaa qaacidadooda burburinaya haddii hadda nin ayaga kamida dharbaaxa lagu dhufto qofkiibuu kusoo jeesanaa maxaad dharbaaxada iigu dhufatoo leeyahay haddii la yidhahdo dharbaaxadan ilaaha qadaray iska daaniyo ilaaha kugu dhuftana kuguma dhufanin ani maanaha isxukumada qudrada nadihi haddaa dhahay ma jirto leeyahay adaa igu dhufata dharbaaxada marka waxaa weyaan iyagiibaaba ka bil awal man yukhaalifu qaacidatahum hum nacam qaacidadooda ayagaaba khilaafaya xabad haddii lagu dhufto waxuu leeyahay ninkaana hebel hebel yaa dilay hebelaa dilo kule ilaahaa dila ma dhahayn soomaa ogtahay nacam marka addoonku waa wasad huluwi ma fiicna labada dhinacba addoonku ficilkiisa waa waa samaynayaa oo fal waa iyo qudro waa leeyahay asaga iyo ficilkiisana allah abuuray subxaanahu watacaala sida ugu fiican taas amar وqاaل all wuxuu yidhi ma aصaaba min musiibaةi musiiba ma asiibto fi اlarضi arda dhexdeeda walaa fi الsma walaa fii anfusikum nafyaalkiina dhexdeeda idinkama asiibto ilaa fii kitaabin un bay ahaatay musiibadaasi kitaab dhexdiis ay ahaatay waa qoran tahay min qabli an nabra'ahaa intaanan abuurin musiibada oo aanaan musiibada keenin horteed min qabli an nabraa wamacnaa nabra'aha nakhluquhaa intaanan abuurin musiibada musiibada intaanan abuurin waaba sii qornayd ayb bilaa khilaafin khilaaf la-aan fi luqati luqada xaggeeda waqaala alla wuxuu yidhi mukhbiran isagoo ka warraman can ahli اljannati ahlu jannada alxamdu amaan o dhan lilahi allah iskale alladii allihiiday hadaanaana hanuuniyey hadaanaana hanuuniye lihaada kan nagu hanuuniyey wamaa kunaa ma aanaan ahayn linahtadiya kuwa iska hanuuno lowlaa an hadaana allah haduusan allana hanuuni lahay halkaana marka maxaa laga qaadanaya ninkii hanuunana alla hanuuniyey oo tawfiiqda waafajiyey وqاaل al wxuu yihi lw yشhاء الل